عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل انت عشرك بلابن كلي calam aclaamta ummadda kaba mida wakhtigeennan casriga khaasatan markay taxqiiq noqoto iyo turaadka nashrintiisa oo casharaat alkutub iyo mi-aat almujalladaat taxqiiqiisu ama isagoo ha taxqiijiyo ama ha ishraafiye dee lixan sannadood oo dhan kuba jiray waa alcalaama shucayb alarnawd baa shalay dhintay raxmatullaahi caleyh allahu naxariisto kolley dee inta maktabadda iyo taalla baa la arkaa kutubta ama ishraafiya ama taas inay boqol iyo labaataniyo mujallad ku dhowdahay iyadoo dee in badan ee kaa bitahay fiqi ha lahaato tafsiir xadiid oo kutubta ugu mashhuursan dee sharxu sunna oo lix iyo toban mujallad ku madbacaysan iyo saxiixa ibnu xibbaan iyo musnadka imaam axmed dabcadan aada u muxaqaqa kontonka mujallad la gaadhsiiyey weliman araga fatxulbaarina kolley waa waxyaalihii ugu dambeeyey ee uu ishraafinayay ama uu taxqiijinayay waan u soo baxay laakiin weli aanubaan arag oo waxa weeyaan fatxulbaarigan aan hayno adigu kutubuhu aada iyo aad bay u badan yihin oo dee lixdan sanood ama ilaa sideed iyo kontonkii ayuu kuba jiray untaas bal waxay la tahay waa dadka ugu mashhuursan xagga kutubta soo saarkeeda iyo turaadka faafintiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariisto waxaa badane uu sameeyey iyo cilmigaas iyo kutubta ma garanayo taaliifuu leeyahy laakiin kutubta uu taxaqiijiya uu nashriyey ee aada iyo aada uba fara badan ee kala duwan ama isagu keliga adaamaha lagulaba jiro ee taasna ilaahaynu kaba aqbalo oo camal saalixa oo miisaanka xasanaadkiisa ugaba yeelo kolley sheekhan kale cabdulqaadir arnaawud walaalo maaha ee waa isla beladuun arnaawudani waa bilaada albaniya weeye oo iyaguna reer albaan bay ahayn walow isagu dimashiquu kuba dhashay oonu dee yari ku imane laakiin uu ku dhashay waa bilaadoodu taas weeye carab maaha kolley shalayta galab buu ku dhintay camaan ama urdun ku dhintay mala maantana waa la aasayaba allahu naxariisto baabun idaa jaamaca uma caada waman daara calaa nisaa'ihi fii quslin waaxidin wuxuu baabaysan yahay baabu xukmi ama baabu bayaani alxukmi idaa jaamaca uma caada bal xukumkii haddii uu ruuxu waxa weeyaan haweenaydiisii jimaaco oo uu kuba laabmo xukumkeedii qasli inuu maydho marka aanu bal janaabada hore uu ka maydha ma laasim baa mise maaha baltaa wixii kuba tacalluqsanaa ayuu baabkiisii yahay waa mid wamandaara waxaa kaloo u baabaysan yahay mandaara ruuxii wareegay oo calaa nisaa'i haweenkiisii korkood wareegitaankuna waa la kulan uu la kulmayo waa jimaac weeye wax kala maaha fii quslin waaxidin oo taa hore waaba haweenaydiisii buu la kulmay intii aanu kaba maydhan baa uu d waxa weeyaan haddana doonay inuu mar labaad uu kuba noqdo maxaa xukumku yahay maydhigu ma waajibbaa mise maaha haddaan maydhiya halkan waajib noqono jaa-is tahay deesaan arki doono miyaa wax intaa dha intaanu waxa weeyaan kuba laaban wax kaloo la faraya ay jiraan mise ma jiraan waa umuuraha bal maalan kolley masaladu ay xambaarsan tahay tan kalena bal waa ruuxii isagu dumarkiisii oo dee mid kaba badan la kulmay isagoo aan waxa weeye waxa weeyaan intii u dhaxaysay la kulankaa aan maydhane qusli ugu dambayn ugu dambaysay uu janaabadii ka maydhay uun uu kulaba kulmo kusoo wareegay bal taas buu baabkeedii iyadna yahay markaa ta hore markaan eegno kolley ummaddu way ku ijmaacsan tahay bayna aljimaacayn inaan qusli waajib ahayn ruuxu hadduu laba kulmo uu doono inuu ku laabmo horta maydhi waajib isaga ku ima jiro laakiin maxaa jira axaadiis adigu ayaa maxaadiis ay wariyeen bacda asxaabi sunan abu daawuud iyo nasaa-iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo ee laba jimaac dhexdooda waloonay haweeney keli ahaynee dhowr dumara ay ahayd uu kala maydhmaydhay oo idhi sana fiican xadiidku siduu kuba yimi oo iyada waa dee mustaxab inuu maydho laakiin laasim ma aha waxaa kaloo iyadna halkan axaadiis inooguba yimi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dee waana ficilkiisa laakiin waabuu ina amraye ruuxu haddii uu haweenaydii laba kulmuu doonaya mar labaad inuu ku muuqdo unu maydhan ahayn inuu weysaysto oo bal isaga uu weysaysto weysadaasna walow lafti amar ay u timi oo weysaysta ay tiro wujuub lagaba qaadan karo haddana xadiidka duruuqdiisa ayaa barhkood waxaa ku yimi fa innahu anshadu lilcawd taas baa u nashaad badan xagga laabankii oo waa amarkani waa min baabi alirshaad iyo min baabi nadbi oo iyadna waajib maaha ee sunnay noqonaysaaye bal taasba haddii aanu maydhan ahayn inuu maydho ayaa waxa weeye aanu maydhan ahaynba inuu weysaysto ayaa sida dee marka uu doonaya inuu seexdo ruuxii janaabaysnaa markuu doonaya inuu wax cuno loogu sunneeyo inuu weysaysto ayaa halkana loo sunneeyey inuu weysaysto wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna mxamed bnu bashaari qaala xadaثna bnu abi cadiyin wayaxya bnu saciidi can shucbata can ibraahima bni moxamed bni اlmuntashiri can abihi qaala anahu qaal xagga sanadka bal sheekha bukhaari aynu dee inagu badan bundaar ragga kalena u wada sheekha ama raggan kale oo suufsha leh wuxuu xadiidka laba nin buu ka wada warinayaa laakiin halka hore aniga nuskhadayda waxaa dhacay xadaana bnu cadiyin ina cadi kolleyna waa nuskhadayda waxaa dhacay umaan filayaa iyo wixii laba mid ah ee sawaabku waa in la yidhaha xadaana bnu abi cadiyin oo cadigan waa kunyo ibnu abi cadiyinoo waxaa dhacsan waxa weeyaan abi baa dhacsan bal sharaxa markuu soo naqlinayay kelimada ama intan soo naqlinayay waxaa kuba sugnayd ibnu abi cadiyin baa ku sugnayd ee bal waxaan leenahay haddii cid kaba dhacday kollay abi maqsuud weeye oo ninkan ibnu abi cadi baa laydhaah waana sida dee ruwaad badan oo kaleba arrintoodu ay tahay awowgii baa loo nisbeeyey ee magaciisa moxamed ibnu ibraahim baa laydhaah markaa moxamed ibnu ibraahim ibnu abi cadi ayuu noqonayaa waa nin reer basro ah oo dee awowgiisii kolkol loo nisbeeyo sida halkanba ama meelo kaleba dee kutubta dhacda waana nin siqo kutubta lixda oo dhanba riwaayo ku wada leh oo ay ayimmadu ka wada wariyaan dee nin la kulmay ma jiro oo sidan buu sanadka sheekhyadooda dabadoodunbuu imanayaa ee waa dadka atbaacu taabiciintiina ugu dambeeyey laakiin kutubta lixdaaba waa ku wada sugan yah bal markaa waxaan leenahay waa xadaana bnu abi cadiyin wayaxya bnu saciidin marka moxamed ibnu bashaar baa labadan ka wada warinaya yaxya alqadaan iyo ibnu abi cadi oo labadooduba shucbo kaba wariyey markay san oo kale isuba raacaana waxaaba yidhaahaan dee khadka waxay ka gooyaan istilaaxaan kilaahumaa ee in la aqriyaaba haboono markaa imika halkan la yidhaho sida shaarixuna sheegayo xadaana bnu abi cadiyin wayaxya bnu saciidin kilaahumaa can shucbata labadooduba xadiidka waxay iiga wariyeen oo dee ay iga warameen shucba isaguna can ibraahim bni moxamed ibni muntashir can abiih labadanna waa laba noo dee wada horta reer kuufaah labadooduba taabiciintii bay ka mid yihiin way kala waawan yihiinoo midna waa taabici yar midna waa taabiciinta yaryarayd haba ahaadee laakiin waa dabaqada ka horeysa labadoodubana waa laba siqo oo kutubta lixda ah ku wada sugan ibraahim iyo aabihii moxamed ibnulmuntashir oo halkana inoogaba sugan dee dhowaana haddana aan arki doono laakiin min ruwaati lkutubi sita weeye waana min hiqaati ruwaat intuwaa labadoodna waa taabiciintii uun ha kala waaweynaadeen qaala markaa moxamed ibnulmuntashir baa wuxuu yidhi dakartuhu waan u sheegay licaayishata caaishaan u sheegay halkan ikhtisaar baa ku sugan wixii uu caaisho u sheegay halkan inooguma sugna walow haddii la yidhaha dhowaanba uu xadiidka inoo soo celin doono oo uu kuba sugan yahay wixii uu caaisho uba sheegay aimmadii kale xadiidkan la warisayna ay iyaguna sheegeen oo lafdiga muslim baa wuxuu ahaa sa'altu cabdillaahi bni cumara can irajuli yatadayabu uma yusbixu muxriman caaisho ayaan weydiiyey nin intuu diib marsado dabadeedna markaa waagii u beryayo isagoo muxrima ama dee muxrim noqonaya ahaanaya iyadoo isagoo diibkii leh bal taas waxaana in laftiga kuba sugnayd ibnu cumar uu taa weydiiyey oo ibnu cumar yidhi arrinkaas laan adaliya biqadiraanin axabu ilaya min an afcala dalik anigoo daamuriyo waxyaalaha qadiraan ismarmariya oo jidhkayga marmarya oo xidaa ama ay geelu markaa u cadhaysan yahe kuba dhayi jireen oo kale taas ayaan kaba jeclay anigan anoo muxrimo dayb yeesho hadal saasa waa hadalka ibnu cumar wuxuu ahaa isagoo yidhi bal maalan arrinkan inuu isagoo mdee waxa weeyaan diib le uu ixraamto inaanu jeclayn lafdiga isaga inoo dambeeyana lafdigaasi ka muslim weeye maa uxibu an usbixa muxriman andahu diiban waa ka uu sheegay anigu ma jecli inaan waa beristo anigoo muxrima oo diibna iga dareerayo ama urtiya igaba baxayso hadalkaas buu caaisho u sheegay fa qaalat waxay tidhi yarxamu llaahu ilaahay waa u naxariisanaya abaa cabdiraxmaan allah u naxariista abaa cabdiraxmaan macnaa tan hadalkeedan waa nooc dee iyadu ay ku tirinaysay isaga in halkan uu sahwiyey ama arrintu siduu u sheegay aanay ahayn markaasay ka horraysiisayba istirxaamkan wakhtigaasna waa noolaa eede maaha inuu isago ay kabadii isaga ka dambeeye laakiin hadalkan bay leedahay arrinku waa sahwiyey arrinku saas maaha hadduu rasuulka ilaahay ficilkiisii imika xusuusan yahayna arrinkaa ma yidhaaheenba yarxamullahu abaa cabdiraxmaan kuntu waxaan ahaa udayibu mid diib iyo wax udgoon weliba wax jurmila ayuu ahaayo hadhow midabkiisa adigu urtiisa mooye xataa midabkiisa la arko udayibu rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan diib iyo wuxudgoon u marin jiray waa madaxa iyo garhkiyata fa yaduufu wuu wareegi jiray diibkan dabadi wuxuu ku wareegi jiray calaa nisaahi haweenkiis wareegitaanka halkan waa la kulmayeyba uma bacdigeed dee intuu maydho dabadeed maydhitaankuna diibkan oo badnaa daraaddeed baanu maydhitaanku aharkiisii goynba raadkiisii aan u baabiin yusbixu waa bariisanayey muxriman xaaliyo isagoo muxrima oo xaj ama cumro xarmaday yandaqu xaal uu dareerayo oo diiban diib ahaan oo ujeeddadu diib ka da-ayo oo wixii isagu malaade intuu adkaaday jurmile ajsaaleh ka dardareereysaba markaas taas yandaquna waa suu dee shaarixuba ku fasira laakiin muqadimada fasalka dheer ee uu dhigtay qariibka bukhaari oo yandaqu bimacnaa yasiilu yandaxu xana waa la mida kana ka sii yar xeel dheer bay idhaahaan macnuu waxa weeye isagii oo dee intuu jurmi yeeshay miski iyo waxyaalo kaloo laysku daray u marisay biyiina aanay goyn oo dee markii dambe uu yar engegay haddana hadduu doon waxyaale kaba dareeraya ama ka googo-ayaanay ka daadanayaan taasaa dhacaysaybat bal xadiidku in kolley marka la eego masaladan ah istidaamatu diib ruuxu markan dee waan ognahay uu muxrimka yahay ama xaj ha noqoto ama cumro haba noqotee inaan loo ogolayn wax diiba inuu marsado jirhkiisa iyo maradiisa toona taa waan ognahay waana wax inoo dambeeya laakiin hadduu intii aanu ixraaman sii marsado diibkiina urtiisii ay harhsan tahay oo lagaba urinayo ama xataa dee jurmi uu lahaa uu ka muuqdo bal matalan jirhkiisii saa madaxiisii oo kale maxay arrini tahay oo taas waatay ka cabiraan istidaamatu diib waxa imika la bilaabay maaha ee waa diib horo jiray oon layska suulin oon layska goyna layska wato oo dee aatharkiisii ama uu baaqi yahay maalin laba ama dee isagoo muxrima xadiidkata inoogu suganna waxa weeyaan markay noqotay istidaamatu diib ruuxii muxrimka ahaa diib horuu marsaday qabla ixraamihi bal waabay dee inuu marsadaano sunnay kaba dhigaan intaanu ixraamane urtiisa jirta ee ka baaqiga ah bacda alixraam ama aharkiisa kale muuqda kaba baaqi ina waxba ma yeelayo taasoo wuxuu imika marsaday maaha waa wax hore markaa istidaamadu ma aha wax imika la bilaabayo kaloo waa shay bannaan waana ta xajba insha allahu tacaala dee kuba sugan xadiidkan iyo markuu soo celiyo bal taasi iyadu waa midoo waa jaanib ibnu cumarna waa tii uu lahaa anigu ma jecli inaan anoo muxrima diib haddana iga dareerayo ama laygaba urinayo de kale mala aabihiina waa qowlkiisii oo dad uu amray baaba jirtay waxaan inuu iska maydho laakiin maxaa rasuulka ilaahay ficilkiisii iyo caaisho gacanteeda intay ugu marisay laakiin tanna ay baaqi ahayd oo bal bacda halaain rasuulka ilaahay madaxiisa laga arkayay ahartii miskiga oo kale waa sida axaadiida inoogu suganoo istidaabadaasi horta iyadu dhib ma laha taasi waana masalo xadiidka dee umuuraha ugu ahamsan een kaba qaadanayna laakiin makaankeedu dambeeyo arrinka kale jira caaisha ay sheegtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dumarkiisii iyo duufuda halkani macnaa waa la kulankii uu la kulmayey maasay barhkood yidhaaheen halkan dee waaba anba baxayaayo ixraam buu anba baxayaayo yujadidu lcahda bihinna waa sii tawdiic oo kale inuu sii salaamadanayo sidaa usoo wada maray arrinku maaha dee waa la kulan uu la kulmay iyagii uu laba kulmaye weeye bal markaa in halkan lafdiga inooguma sugna marka uu mid laba kulmo intaanu tii kale la kulmin inuu maydhanayay iyo in kale lafdigan inoogumaba sugna oo halkan inooguma sugna laakiin in waxa weeye oo arrinku ay tahay xadiidkan ka caashayaynan noqoninbe xadiidka anasoo dee isaguna mowduucan kuba yimo rasuulka ilaahay inuu qusli keliya dumarkiisa waa laftii inoo dambeeya ama xadiid inoo dambeeya khaasatan dariiqiisa mahayd waa riwaayada muslim iyo aimada kale ay wariyeenoo qusli keliya inuu waxa weeyaan kula wada kulmi jiray oo arrinku uu yahay haddii ay dhacdo oo san oo kale ay suurtagal noqoto oo uu saasoo kale dee akhara min waaxida uu laba kulmo isagoon janaabadii hore ka maydhan oo tii kale uu ku dhaco tii kale haddana laba yimaado maydhigaa dambuunbaa kuba filaanaya maydhi loo dhexaysiyaana waajib maaha waa xadiidka ta iyada inooguba sugan lafdigan dee halkane laakiin waa daahirkiisa oo imika waatuu yahay oo bal maalan inuu saa riwaayaadka kalena ay noo caddaynayaan inoona fasirayaan sheekhuna raximah llahu tacaala san horeba usoo sheegnay kolkol waxyaale aan lafdigiisu halkan kuba sugnayn ee xadiidka duruqdiisa kale kuba yimi ayuu tarjamada intuu udhigto kuba ishaara xagga marka la eega idaa jaamaca uma caadana dee kol haddii imika wareega aan idhi uu dumarkaa ku wada marayay oo isu marayay haddana kamuu maydhanahayn arrinkii idaa jaamaca uma caadana halkan uu inoogu sugnaanaynan wax kaleu inoo soo naqliyo ma jirto e hadduu bal maalan haweenaydiisii u tago uu haddana doono dib inuugu noqdu nashaad kaasoo kala helo inaanay maydhi waajib kuba ahayn oo halkan baa iyadana aan xukumkaa kaba faa'iidaysanaynaa bal xadiidka umuurihiis waa inoo cadiina laakiin arrinka yaalla waxa weeye halkan oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xaaladana way noogaba sugantay isagoo waxa weeyaan maydhi maydhi u dhexaysiyeyna way noogaba sugan tahay laakiin arrinkan innaga markay noqoto hadduu ninku laba dumara uu qabo san oo kale waxaanay u suurtogelahayn sharcan dee hadduu sharciga laga tallaabsanayo mooyaane qasmigii ayaa waajiba macnaa dumarka inuu habeenadoodii u qaybiyaa waajib bay kubatay midba habeenkeedii hadduu dee intaa kaba badinaya isagay jirtahay laakiin midba habeenkeedii tii habeenkaa lahaydna uun mooye tii kale xataa la kulan uu la kulmo ama gurigeeda haddaan xaalad daruuriya xaalad saasi aanay iman dee inuu tago taasna ma laha oo kale markaasaa daraaddeed bay aimada qaarkood waana wuxuu mar dambe haddana xadiidka uu ku soo celin doono laba u daliishadeen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh qasmigu waajib inaanu ku ahayn qasmigu inaanu waajib ku ahayn bal markaa masalada xadiidka dambe anas baan ku gaari doonaa insha allahu tacaalaas oo isagu saasay dee umuurahani ay uba dhacayeen bal intaa marka dambe aan sii dheerayn doonaaye xadiidka ta iyada macaanida inooguba sugan waa taa hadalka ibnu cumar ay inkiraysay diidaysayna oo hadalka aan soo naqlina weliba inoo dambeeya xadaثna mxamed بn bashaari waa isagiiun qaala xadaثna mcaad bnu hishaami qaala xadaثanii abi can qataadata qaala xadaثna anas bnu malikin hishaamku waa hishaamu dastawaa'i qataadu kaba warinaya qataada wuxuu yihi xadaثana anas bnu maalikin qaala kaana الnabiyu salى اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu aya duuru mid wareega calaa nisaa'i haweenkiisa korkood fi saacati اlwaaxidati saacad keliya oo min alleyli wاnahaari aw الnahaar wowd macnaa u markan kaba dhigno habeena ama maalina ayuu isu mari jiray walxaalhumna ixdaa casharata iyagoo koob iyo toban dumara ee wareegitaankuna waata aan xadiidkii kuba soo fasirnay kolleyna waa arrinkii waman daara calaa nisaa'i fii quslin waaxid iyada halkan aynooguma sugnay laakiin waa taa riwaayaadka xadiidkan sida riwaaya muslim iyo biquslin waaxidin baa kuba sugnayd iyo ayimo kale ay wariyeen dee gees kalena marka la yidhaha asaaca alwaaxida walow saacad waxaynu imika saacad u naqaano aanay ahayn sida shaarixuba leeyahay waxaa looga jeedaa qadrun min azamaan oo dheeraan kara kana yaraan kara intan lama istilaaxo caleyhi asxaabu lhay-a asxaabu lhay-a waxay saacad istilaax ogaba dhigteenoo marka habeenkii ama maalintii labiiyo toban jiso loo qaybiyo juz kaba mida taas ujeeddadu maaha waa qadri min azamaan uun laakiin haddana dee bal saacadda ama qadarkaasi in koob iyo toban goor uu maydho oo camalkanna uu laba yimaado waqti yaroo koobani wuxuu qaadi karaba maaha ee riwaayaadka kalena waa kuwaas biquslin waaxidin xadiidkan anasun qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya qataada qultu waxaan ku idhi lianasin wa kaana yudiiquhu rasuulkii ilaahay dee inay wax maaha awooddii iyo daaqadii rag intani wax ka baxsan miyuu intaa karayay oo iyadoonay waqti dheeruuba dhaxan koob iyo toban duura mjiro miyuu la wada kulmi karayay qaala wuxuu idhi anas kunaa waxaanay nataxadau kuwa ku sheekaystaa annahu ucdiya quwata alaaiina waa soddon nin quwadood in laba siiyey waxay tilmaamaysaa dee waa sixadiisii iyo quwada ama dukuuriyadiisii aada u taamkayd iyo jaanibka ilaahay subxaana watacaala quwada uu siiyo soddon rag ah quwadoodii in la siiyey ayaaban ku sheekaysanayna wa qaala saciidun can qataadata ina anasan xadaahum koley riwaayadan halkan uu mucallaq buu kaba dhigay laakiin waxa weeyaan uu inoo keeni doonaa iyadoo mawsuul ah waxaana mawsuulnimadan kolley sheekha sharaxa waxaa ku sugan bacda itnay cashara baaban haddaan abwaabta tirina adigu waa bacda axad cashara baaban oo koob iyo toban baab dabadeede saciid baa wuxuu uhi can qataadata ina anasan xadaahum tiscu niswatin oo maxay halkaa wahuna ixdaa casharata ayaa wahuna tiscu niswatin ahayd riwaayada saciid saciidkani waa saciid ibnu abi caruuba oo isaguna qataada asxaabtiisa raggii ugu waaweynaaye xertiisa kaba mid ah axaadiidiisana uu sii aqoonta badnaa marka waa iskhilaaf baa jira riwaayada hishaamu dastawa iyo riwaayada saciid oo waa koob iyo toban bay ahaayeen iyo sagaal bay ahaayeen kolleyna bal sagaal baa dumarkiisu ay ahaayeen waana waqtiyadii dambe waayo waqtigii hore khadiijuunbaabay ahayd markii madiine uu yimina dee sawdi unbaa markaas uu wax uu la guri galay jirtay intii sanadii koobaad ba caaishaa dhacday haddana sanadii saddexaad iyo afraad iyo ayaa waxaa bal maalan markaa iyadana umu salama iyo xafse iyo zaynab bintu khuseyma oo iyadoo aan muddo dheer sii jirina dhimatay kuwaas bay ahayd haddana zaynab bintu jaxshi baa ka dambaysay jawayriyaa ka dambaysay adugu ugu dambayn baaba sagaalku noqonayaaye bal haddii koob iyo toban la yidhaahoon sidaan ku tawjiihino in labaa jirtay dee in ahayd imaul ama dee dadkii addoommo ahaa milkalyamiin waa maariya oo ibraahim dhashay yaa haweenay rayxaano la odhanayo laydhaa rasuulka ilaahay xayaatadiisii bay dhimatay ama sanadii toddobaad sabigii reer bani quraydana ahayd ay soo naqliyaanna rasuulka ilaahay inuu doono inuu dee sii safiyo kale intuu xoreeyo guursado iyadu doontay inaysan kuba baaqi noqoto bal markaa taas marka lagu daro ayaabay koob iyo tobanku noqonayaane laakiin zawjaad ahaan dee waxaa markaa ah riwaayada badantaa hishaam maahe tan dambe ee waxweyn saciid ibnu abi caruuba kama warinayo inay sagaal ahaayeen bal taas baaba badan oo markaa uu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taalaba kulmaya bal xadiidku dee kii hore waman daara cala nisaa'i fii quslin waaxidin kii caaishana uu inooguba sugnaa dee fa yaduufu calaa nisaa'i walowna tirana ay jirin kan anasna waxaa soo korodhay un tiradii iyo cibaaradana fi saacati alwaaxida ama dee min alleyli wanahaar oo ah inay iyaduna taas laakiin labadaba biquslin waaxidin nooguma sugna waxaan leenahay xadiidka duruqdiisa kale ayaan taa kaba faa'iidaysanaynaa inta kale xukunka waan soo ogaanay masaladan aan sheegayo waana masalo xataa uu keeni doono dee musanifkuba uu u daliishan doono oo ah qasmigu inaanu waajib ku hayn qasmigu waxay ka dhigan tahay dee ninku hadduu laba dumara leeyahay inuu u cadaalo falo oo u simo wax alla wixii uu simi karayay baa isaga waajib ku ah haddii kalena jawr bay noqon waxaa kaba mida mabiidkii hooyashadii hooyashada ugama wadno la kulankii uu laba kulmayey ee calaqal mid kastaba habeenkeedii inuu gurigeeda joogo tan kale waxyaalo kalaa dhici karta inay iskaga xidhnaato inuu waxa weeyaan hooyashadii oo kale kol haddii qasmigu ay ahayd oy tani habeenkii leeday tii kale gurigeedii lama tegayo kulan sidaasi ma jiro markaa maxay u daliishadeen halkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qasmigu inaanu waajib kuba ahayn oo bal maalan taas arrintani ay kaba dhacayso sanay u suurtogeliso isagii laakiin rasuulku waxaan uu samaynayo qasmiga xataa markuu xanuunsanayaba waa kii ilaalinaya iyaa kaydan dalbay bal kol haddaanu warwareegi karahayn kol haddaanu lugihiisiiba ku socon karahayn inay u fasaxaan bal inuu guriga caayasha inta uu gees u dhacayo inuu joogo iyaguna uga idmeen oo halkaasuu joogaybe arrinkaas waxay idin min baabi tadyiib iyo makaarimtii akhlaaqdiisae waajib kumay ahayn dee waanay jiraan aymo le iyagu taas oo intooda badan baa ah inuu qaasimigani waajib kuba ahaa rasuulka ilaahina waa kaa dee sunnihiisabay nooguba bayaamiyey qasmiga iyo wuxuu kuba tacalluqsan waana kan laba iman jiray xataa fii xaali maradi marka halkan maxay kuba xambaarayaan waxay bal maalan ahayd qolooyinka taali markay qismadii dhammaatay iswada gaadho habeen baa u bilaabo dee sagaalkii baabu mid kasta habeenkeedii joogay qismadiibaa imika mid kasta mid iyadu mid wax la dheeri maba jirto qismadiibaa bilaabmaysa oo imika qismo madaxeed baa lagu joogaa midna wax ziyaado ileedo habeenkeedii kamaba dhinna marka caynkaas oo kale inay dee tani dhacaysayba oo qismadii dib uba bilaabayeen waxaa kaley barhkood yidhahn xaalataa kasii qaasan rasuulka ilaahi markuu safar u baxaya sidan u tegayna uu qori ridi jiray tii qurcadeedu usoo baxdu laba bixi jiray laakiin markuu qurcadii iyada safarkii kaba soo noqdo oo kale waxa weeye markaasuu qasmigii iyo warwareegii ama mid kasta habeenkeedii dib u bilaabayay waa wax bilaabmaya oo kale weli markaa midna intoodan kale kagama awleysna ta kale xaaladaasoo kale ayay bal umuurahani dhacayeen calaa kulli xaalin faa'iidadan weyn baa inooguba sugan oo ah inaan maydhigu waajibba ahayn bacda aljimaac alawal ee ruuxu uu jimaac labaad kuba laabmi karo iyo mid saddexaadba isagoon waxa weeyaan maydhan laakiin sunnihii rasuulka ilaahay baa ah inuu weysaysto oo kaba uu weysaysto bayna aljimaacaynta sida markuu wax cunaya ama uu seexanayaba ay sunno taasi uguba tahay arrinta kale rasuulka ilaahay walow dee meel dambe ay tahay inooguba iman doonto zawjaadkiisan iyo xikmadda kuba sugan bal xikmooyinka rasuulka ilaahay ziyaadadan looguba ruqseeyey waxaa kaba mida iyadoo dumarkaasi badankoodu dumar dee caaisho uun mooye dumar rag kale ay ugaba horreeyeen uu ahaa mid caruur uba dhashayba aanay jirin dee maria iyadoo gaar bay ahaydba dee khadiijadaas khadiijo uun mooye arrinku waxaabuu ahaayoo kaba mid ah waa tan oo xikmadan ku sugan axkaamtan ilaahay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shareecada inoogu soo dhiibay qowlkii iyo ficilkii iyo taqriirkiiba inoogu cadaynaya wixii isaga kaba soo fulaana waaba tan hadal hadday tiina waman yanduqa can ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxa ficilkuna dee kaa waxaa shaygaa bannaanuun ama mashruuca ayuunbuu laba imanayay dadkii had iyo goorna in wixii markaa guryaha dhexdooda dhacayay oo kale raggi lama joogaanoo umuuraha ma ogaan karaan marka xikmadda waxaaba kaga mida katrat alaswaaj axkaamta inta badan mucaasharada un mooye si kale aan laguma ogaan ee dumarkii rasuulka ilaahay san maydhigiisiiyo waxyaalihii kuba tacalluqsanayn nooguma soo naqliyeen naqlinta caynkaasa cayshana dee wax aada u badan oo jaanibkaa cid kastaba ay kagaba mudan tahay ayay soo naqlisay lagaba wariyo macnaa axkaamta mucaasharada iyo meelaha qarsoon iyo guryihii kaba dhacaysa ee dadkii aanay ama raggii soo naqlin karahayn dee dumarkaas rasuulka ilaahi baa inoo soo naqliyo waxay kaba mid tahay xikamtii dee dumarkan badan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khasaa'istiisii loogaba dhigay bal taas bay kaba mid tahay kolley axaadiidtuna way inoo soo noqon doontaa meel aan yar dhaafayo kolley ibnu abi cadi waa taan saxay halkaas ibnu abi cadi xadiidka uu kuba qabanayay taas ayaa markuu soo naqlinayay axaadiidan ama xadiidkan kuba yimi weysada oo kale oo muslim uu kaba soo naqlinaya idinka ayaa waxay ku sugan akhrajahu muslimun min dariiqi abi xafsin can caasimin can abilmutawakil canhu waa xadiidka idaa ataa axadukum axla uma araada an yacuuda falyatawada baynahuma wadoan waxaan uga jeedaa dee kolley waxyaalaha haddii akhdaadan madbacada in layska ogaado kolley waa haystaan baan filayaa waa baabkan iminka casharka kusoo bilownay xadiidkii koobaadun markuu dee dhowr sadar uu sharxay xadiidka haddaba muslim uu yihi muslim wuxuu ka soo saaray min dariiqi abi xafsin abidu ziyaado weeye haddaad markaa hore lahaa halkaa abibaa kaba dhacday halkan abidu ma jirto xafsuhuna waa nin aynu kitaabkaba kusoo marro xafs ibnu qiyaad laba idhaaho oo dee qaadina ah habeen dhoweyna aan soo haynay isagii idankiisa cumarba bal markaa min dariiqi abi xafsin dee muslimna waa u laabmi kartaano halkaasay kuba sugantahe waa sawaabku in la yidhaho min dariiqi xafsin can caasimin can abilmutawakili canhu oo markaa abidaas baan jirin baan leeya iyadana taas saxda baabu asilmadyi wlwuduui minhu baabu hasilmadyi wuxuu u baabaysan yahay bal baabu qaslmadii madyiga maydhitaankiisii la maydhayay oo dee waxaa laga maydhayaa meeshii dee intii uu gaadhay iyo walwuduu'i weysaysigii minhu ay min almadyi madyigaa lagaba weysaysanayay ama minhu bisababi iyo min ajrihi loo weysaysanayay taas buu baabkeedii yahay kolley xadiidaynu hore usoo marray ayuu inoo keeni doonaa malaa kitaabulcilmi iyo iyo kolley malaa weysayo waxaana waa adigu biyo yaroo dee cad oo aada u khafiif aho laakiin dee marka la eego haddii laba taabto lasij ah macnaa iskuba dhegayoo wixii dee aad aragto inaanu dee wixii yar dareerbale ama lasijba oo markaa ruuxu ama uu haweene laba ciyaaraya ama uu jimaaciya waxaa xusuusto ama umuuraha ku hamiyo sooba baxa kolkolna aan lama ogaan inaad soo bixitaankiisa aan la ogaan badigu kaa weeye haddaba balkaasi horeynu u soo marray halkii weysada in laga weysaysanayo weysada jabinayanu kusoo maray bal kii weeyaanoo maydhitaankii isaga la maydhayay halkii uu gaadhay lagaba maydhayay iyo weysadii lagaba weysaysanayay taas buu baabkeedii yahay laakiin aanu maydhi waajibinayna kitaabulqusri baan ku jirnaaye maydhi uu waajibinaya aanu jirin xadaana abulwaliidi qaala xadaana zaa'idatu can abi xasiinin can abi cabdiraxmaan can caliyin qaala annahu qaal bal sanad kolley waa rijaashii kutubta lixda ah ee hiqaada ahayd ama aimada ahayd intooduba abulwaliid abulwaliid idayaalisti baa la yidhaha hishaam binu cabdilmalik horeynuu soo aragnay zaa'idana waa nin isaguna atbaacu taabiciintii oo aada u itqaan badnaa zaa'id bnu qudaamo laba yidhaaho oo dee nin hiqa oo habti oo sunni aha zaa'id bnu qudaamo kutubta lixda aba rijaashiisa abu xasiinkana can abi xasiin xaadu way fadxisan tahay kolleyna way idiin xarakaysan tahay xarakadaasna waa sawaaboo dee magacani markay noqoto kutubta waxaa aada u badan xuseyn baa badan xataa ninka magaciisa oo cuhmaan ibnu caasim ibnu xuseyn awowgii waa xuseyn xataa waa magacaisay u badnaayeen laakiin ninkanuu taabiciya ayaa kunyadiisu ay tahay abuuxasiin xaadu way fadxisan tahay labada saxiixna wax abuuxasiin la yidhaha isagu baaba jira waftax abaa xasiinin ay cuhmaana sia u ciraaqilahaba oo dee abaa xasiin fatxi waa cumaan ninka laba yidhaaheen can abi cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan asulami waa ninkii muqriga ah abu cabdiraxmaan asulami can caliyin qaala wuxuu hi cali bnu abi aalib kuntu waxaan aha rajula nin baan aha madaan madyi badan taas baa igu badnayd madyigaa iguma badna fa amartu waxaan amriyay rajula nin kolay ninkani miqdaad ibnu lasuud weeye sidaynu horeba u soo maray waxaana inoo horeysay dee baabu man istaxya fa amara hayrahu bisuaal yadna kitaabulcilmi oo kasii horeeya waa baab uu soo dhigto waaba dee waxa weeyaan taasaan kuba soo maro u xushooday laakiin dee cilmi iyo wuxbuu uba baahan yahayoo deetuu cid kala weydiiyey cidda buu amray waa miqdaad riwaayana waxa kuba timi camaar inay ahayd kolley waxaana laguma jamcinaya uun way wada fadhiyeenoo isagaa arrinkan u sheegtay dhibtan haysata oo sida riwaayo kuba timi markaa ay waxaani wuu kuba badnaa haddana markuu arkaba uu maydhan jiray weliba markay waqti jiilaal oo dhulku qabow inuu noqoto dee biyahan qabowee ku maydhanayaa dhiibi jiroo dhabarkiisiibaa dildilaacayba markaasuu iyaga yidhi bal markaa arrinkaa rasuulka ilaahay weydiiyeoo walow labadooda wada faray miqdaad baa weydiiyeen fa amartu rajulan an yasala nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay inuu weydiiyo muxuu taas u yidhi waa limakaani ibnati dee waa faadimo rasuulka ilaahay inantiisii ahayd buu qabaa isagu wuu xishoonayaa markaa jaanibka inuu umuurahan de rasuulka ilahi agtiisii kaba yidhaaho waa inantiisa waa rasuulka ilahi intiisa makaankeeda iyo dee makaankiisa ee ay tahay inay oridiisii tahayba fa sa'ala ninkii baa weydiiyey isaguna laakiin waa xaadir waa jooga fa qaala wuxuu yidhi isagoo saa'ilkii la hadlaya tawada weysayso waqsil maydh dakaraka dakarkaaga maydh waa halkii qaslulmadyi iyo weysadii oo tawada weysayso oo haddii madiye ay kaa timaado ka weysayso waqsil maydhna dakaraka dakarkaaga oo waxa weeyaan dakarkaaga maydh weysaysadu kolley halkii baab aynu soo maray oo uu u dhigtay man lam yara alwuduu'a ilaa min almakhrajayn ayaynu kuba soo maraye dee waxaan soo baxay uun wujuubkan uu weyse waajibinaya oo wujuub muwasaco marka salaad loo kacayay waajib ku noqone laakiin waa wixii dee ay kaba ratimaysay weejadu ay kaba ratimayso markaa taas waa nawaaqidii weysada laakiin bimujaradihi markaaba laazim uguma aha ruuxu inuu degdego ee hadhowba dee uu baahanaya markuu salaad uba kacayo waa sidaan waxyaalihii kale nawaaqidahaba kuba soo baray haddaba weysayso dakarkaagana maydh taas baa rasuulka ilaahi bal arrinuu halkan sheekhu dhiganayo wuxuu leeyahay bukhaari malaa nusqooyinkiisa guud ahaan waxaa dhacay iyadoosan walowowdu ay dee la ysugu cadfay xagga hadalka ay ku horeyso weysadu tawada waqsil dakaraka oo ah amarkii weysada la is-amrayay inuu ka horeeyo maydhitaankii dakarka la maydhayay walowowdu aanay tartiib keenayn markaa sheekhu wuxuu leeyahay cumdo waxaa dhacay cumdahan hadiyo goor waxa umuura kaba ishaaraano oo cumdatulaxkaamkan aan garanayno cumdo laakiin waxaa dhacay isagoo imika malaa ayna weyn iskala bedelo iqsil dakaraka oo tawada oo waxa weeye bukhaarina uba tiriya laakiin wuxuu leeyahay macnuhu waa mid keliya wowdu tartiib ma faa'iideynaysa laakiin bukhaari sidii dhacday tanba weeyaan taa kale oo riwaayadda ismaaciili buu kaba dhigay bal xadiidka markaa maxaa inoogu sugan horta mid weeye waataynu soo ogaano madigu inuu weysadii burinayo waa nawaqada buu kaga mid yahay xagga maydhitaankan bal waxa weeyaan laba maydhayana dee waxa weeye aimada kolley waxaabay barhkood dee halkan raajax yeelan ama ay xadiidka u daliishadeen kole haddii la yidhi maydhuun kaadida iyo wixii inaanu laba mid ahayn istijmaar uu isaga ruuxa bedel uu ka noqonayo biyo in lagu maydho haddii dhagax ama wax la mida oo wixii suulinaya la yskagaba masaxo in lagu kaaftoomi jiray kaadida inaan halkan lagu kaaftoomayne ay tahay in la maydho kolley waana sida ibnu daqiiqalciid iyo ay halkan lafdigan kaba qaateen nawowina kutubtiisa sharxa muslim waa siduu horreysiyu ku saxiix yeelo walow marka la eego kutubtiisa kale uu leeyahay maya jaa-is weeye istijmaar iyo waxyaalahaasba in la laba yimaada marka taasi iyadu waa mid xagga kale marka la eego maydhiga in kol haddii waxaan la maydhaya ay tahay dee madigii sooba baxay taasna maxay keenaysaa oo kale dekarkii oo dhan in loo maydho inaan loo baahnayn kol hadduu sii kaadidii oo kale shaygan khaarijkii uu yahay waxa waajibinaya imika marka la eego maydhiga waajib maaha in intii laba dhaafay dee intii madigii waaba la maydhi laakiin intaa wax dhaafsan miyaa la maydhi karaa aimada qaarkood lafdigan qsil dakaraka iyagoo eegaya ayay leeyihin dakarkiiba waa la wada maydhaya barhkood ha kuma cileeyeen maydhitaanka la maydhaya wuxuu keenayaa bal markaa taqallus oo kale isagii oo bal maalan hadduu intishaar jiray intishaarkii meeshii kaba baxo wixii soo baxayay meeshii ka joogsatoy go-dabe bal waxa weeye iyadiina in la maydho xadiidka way nooguma sugantay dakarkii in laba maydho wowda haddaan idhi tartiib ma faa'iideynayso miyay imika halkan la odhan karaa kol hadday labadii xaalaba isku mid yihiin ruuxuu isagoo dee weysaystay buu dib marka dambe dakarkiisii u maydhi karaa taasi way u bannaan tahay oo kale iyada ciddii tidhi dee manmasad dakara falyatawada xadiidkii qaatay oo waa akharu ahlilcilmi oo dee dakarka taabashadiisu weyse uu burinaya istijadoo laga dambaysiiyey weysadii haddaanu xal kale taa u helin haa dee way burinaysaa weysadiisii way burinaysaa laakiin qolooyin kale dakar taabashadii iyada weyse ma burinayso haddii intuu weysada horreysiiya tan oo kale uu maydho oo kale iyada dee kol haddaanay naaqidu arkayn masu dakar waa suurtagal laakiin midbaa qolooyin kalena agtooda ay suurtagal tahay hadduu ruuxu isagoo dee tan waabu iloobay inuu istijo u baahnaa dee halkan baan kaba sii qaadana istijo u baahnaa waabu iska iloobay waa weysaystay markaasuu tii xusuustay oo kale bal haddii ay noqoto weysadiisii hadduu shay xaa-ila isagoon gacantii taaban oon ku taaban dee mubaasharatan iyo aan u taaban shay xaa-ila korkii uu kuba maydho wixii iskaba suuliyo taasoo kale dee naqdigi ma jiro oo imika waa ruuxu mare korkeeda hadduu dakarkasi ka taabtayna naqdimuu jirine bal taasna waa suurtagalba oo dee waxuu suurtagelaya laakiin bal waxaan leenahay arrinkani tartiib ma faa'iideynayo labada macnona jawaaskeed umuurahaasay ku kala xidhnaanayaan khaasatan haddii la dambaysiinayo ay markaa qasriga uu kaba dambeeyo bal taas umuuro kaleo kala duwana xadiidka way inoogu sugantay laakiin barh baynu soo maray ruuxu hadduu fatwo doonayo inuu cid kaleba u dirto haddii khaasatan wixii uu kaba xishoonayo oo kale bal taas oo kale halkaasay culimmadu kaba ratibeen ruuxii wakiilkii muwakilkii oo jooga ruuxii wakiilka san muxaamiga oo kale qoladan dee afukayaasha miyuu dacwadii iyo waxyaalaha isagu kii oogaya noqonaya dee imika waa tan suurtagalo dee kol hadduu wakiilshay waa taas ay leeyihin dee halkanba ruuxii saa-ilka kol hadduu joogo ee arrintan lahaa cid kale uu wakiilshay oo ciddii kale ay fatwadii dalbayso kii isagu markaa wakiilka iyadoo muwakilkii joogo dacwadii waa oogi karaaba ay bal maalan halkan kaba soo qaateen dee waxaa kaloo kuba sugan adabka isticmaalkeedii oo khaasatan xididka oo kale iyo umuuraha caynkaasa sayn hore u soo maray agtoodii aan lagu soo hadal qaadin baabu man tadayaba uma iqtasala wabaqiya aharu diib هذا كان باب بيان ما من تضيب وحوب بيسين بل عدينتي يبل حكم كي روحي تضيب مرصدي ثم اغتسل ميدي وبقي وهري أثر الطيب الطيب كراتكيس وبعنا الروح هدو انتو طيب مرصدو دبداد وميدو أثر كي طيب كنا وهرو محا أرنتا حكم كيدو تاهي لما كان بابا نقن كان بواتي إحرام كي نصوم الرئيس استدامة ودواتان حديث كورا كيوم بينوسو عن جواز نيري arrin kale ay imanayso diibkani hadduu jurmi leeyahay oo uu sii marsaday saamiskiiyo waxaas markuu marsaday dabadeed buu maydhay eeg markaa jurmigiisii waa baaqiba maydhigaasoo kale inay shay xaa-ilaa jiro oo imaka jirhkii ama timihii kaba sarreeye maxaa xukunkeed noqonaya oo taas maydhigaasi miyuu u hagaagaya mise maugu ansaxaya oo walow jurmigaasi uu jiro kol haddii biyi ay basharadii iyo wixii ka hooseeyey ay hagaag u gaadhayaan waa iyadna masalo kaleo halkan kitaabulqusli iyada inooguba jiraysa saa ibnu rajab isagu sharaxiisa oo halkan idhaha taas baaba maqsuuda oon labadaba eegi doono حدثنا أبو النعمان أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة أبو النعمان هو محمد الفضل السدوسي عالم حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال أنه قال لبدو دبوا تمركي لو حديث كوديون قال وحول محمد بن المنتشر سألت وحن ويدي عائشة عائشة فذكرت لها وحن وشاقد وحن ويدي روحا محرم كابل أدو ديب مرصد وحويان isaguu intuu diib marsaday dee uu diibkaasi baaqi ku yihi hadalkan ibnu cumare su-aashu weydiiyey fadakartu markay tili waa bannaan tahay ayuu fadakartu laha waxaan u sheegay qowlo bni cumare inuu cumar qowlkiisii uu yidhi maa uxibu ma jecli an usbaxa inaan waa bariisto muxriman xaalanay anoo muxrima oo andahu aan dareerayo u iga da-ayo ama iga daadanayo diiban diib ahaan aan dareerayo wax diibi ee uu jirkaygii intuu ku yaalo ama diibkaasi urtiisii haba laga uriyo waa isla miduun jurmi haba lahaadase laftuu keenayo isagii hadduu qoyan yahayna ka dareerayo oo kale hadduu engegan yahayna dee wax kasoo gogo-ayaan diibkii kaba mid ah anigu taa ma jecli faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi ana anigaa dayabtu gacantayda ugu mariyey oo u waxaan diibkaa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam madaxiiyo garhkiibay u marisay shay diiba oo dhala midab leh jurmi leh uma daafa fii nisaayi waa halkan maydhitaankii in wuxuu ku wareegay markaa dumarkiisii oo uu ku wareegay uma asbaxa muxriman maydhidii nooguma sugnay xaggee markaa xadiidku dalaalo ugaba noqonaya dee waxaan garanaynaa kol haddii uu ruux dee shaksigii muslimka haweenadiisii la kulmay maydhi inuu imanayo oo waa halkan maydhi baa ka laasimaya la kulankan iyo jimaacii ka laasimaya oo mulaasamada qusri ka laasimaya dawaafkii laftigii xadiidkaba yaana nooguma sugnaaninbe ayuu sheekhu tarjamada u dhigtay oo uu daliishanaya oo maxalkii halkan wey uma daafa fii nisaa'i waxa weeye deeto markaasuu maydhay maydhigii dabadeedna uma asbaxa muxriman wuxuu noqday waa beriistay xaliyo isagoo muxriman bal markaa xadiid kalena uu inoo soo soco biidni illaahi tacaala oo isagana xadiid caaisho ah horta mid weeyaanoo istidaamatu diib waana ta xaji inooguma iman doonta waa jirtaa khilaaf dee saa ibnu cumar iyo aabihii iyo dad oo iyagu taa diidi jiray laakiin axaadiidii rasuulka ilaahi inoogaba sugnayd ayaa ahayd qabla ixraami inuu diib marsaday waliba diib jurmi lahoo markii dambena bacda ixraamihi muddo waxa weeye lagaba dareemayo ama lagaba arkayay markaa aharkiisii markaa shay jaa-isa weeye istidaamatu diibna ba-si kuma sugna khaasatanna kan aan ka hadlaynaa istidaamatu diib waa waxa weeye markay noqoto dee jirhkii ay noqoto weeye dharkii waxaa la arkaa inuu kaba dunaado dee waa masale inoo dambeyso marka hore hadduu udgoonkii marsaduu dharkii leeyahay waa sax oo waa uu saa isagoo ku xidhan dharkaa uu ixraamte laakiin dharkii hadhow hadduu iskaba dhigo diibkiina kuba yaalo oo ama urtiisii ay leedahu dib u xidho ruux imanka bilaabo xidhan ayuu noqonaya oo taasi arrinta way ka dunaanaysaayoo jirhkii la mid ma aha waayo markuu suudho imanka marka dambe uu dib u gashanayo hadduu diibka aataartiisi ay jirto dib uu imanka isticmaalayo xidhan ayuu noqonayaayoo dee waxaa meeshiibaa imanaysa yaanu xidhanin wixii diibka lahaa laakiin waa wixii jirhka ka rasuulka ilaahay ka hadlaysayna waa kaa madaxiisuunbaabu ahaa bartaasi iyada waa mid arrinka kale jiraana waxa weeye oo takale len markaa taasi way bannaantahy lafdigan halkuu maqtasalada halkuu kasoo qaadanayaana waa mulaasamadan dawaafka ama jimaaca uu ka dhalanaya maydhow kaba dhalanayo taas hataa haddii aanay ahaynba oo uu ruuxu muxrim yahay sunayaashiisiibay kaba mid ahayd uu markuu ixraamanayo inuu maydho oo iyadna halkaa maydho waa imanaya isagoo dee udgoon marsaday maydhay xataa jimacba yaanu jirinoo aharkii dib uu kuba hadhay taasna way imanaysaa arrinka kalean sheegayeeno waa kan ibnu rajab soo qaaday raximahu llahu tacaala oo ah waxaa jurmiga leh ee diibka ah hadduu jidhkiisii ama madaxiisiibaaba leh biyihii marka uu ku maydhanayo biyihii way gaadhayaanoo shay maanico oo meeshii wixii ka hooseeyey jidhkii ka mancayaya inay biyuhu gaadhaan maaha wax biyuhu ay dhaafi karaan marka taas oo kale xataa jurbibahaba jire kol haddii aanay basharadii ka hooseysay iyo timi ka hooseysay biyihii ay gaadhi karaan dibka caynkaaseen isaga dee shamcoo kale maaha rinji oo kale meeshii ku dhegaya maaha iyada maydhigii inuu kuba ansaxayo oo maydhigii taasna uu kuba ansaxayo oo bal maalan ruuxi haddii uu maydho taa maydhigii uguba ansaxayo iyadoo jurmigaasiba jiro bal tanna iyadana waa xadiidka waxaan ama kaba qaadanayno inooguba sugan xadaanaa aadamu qala xadaanaa shucbatu qala xadaanaa alxakamu can ibraahiima can ilaswadi can caaishata qaalat kaanii waaba anigoo anduru iminka arkay waasay u xusuusantahay iminka eegayo arkaya ilaa wabiisi diibi miskina wuu ahaaye diibka dhalaalkiisii oo fii mafriqi nabiyi sala allahu calayh wasalam halkaa rasuulka ilaahay madaxiisa kala barhkooda waa halkaa timaa laga kala rogo marka la kala rogayo kuba sugan walxaal wa muxrimun macnaa isagoo muxrima ayaa diibkii baaqi ku ahaa maydhay ayaanu suurin markaasay leedahay iminkaabad moodaa say u xusuusan tahay inay u iloobin iminka inaan arkayaba dhalaalkii diibkaas oo rasuulka ilaahay mafriqiisa kuba sugan xadiidka wuxuu kii hore inooguba sugnaa unbaa inooguba sugan xagga istidaamada diibka jaanibkaasunbaaba inooguba sugan arrinta kale xadiidkaa hore inooguba suganna waxaaba weeye dee saxaabada way tan maaha meelo kaleba oo ahayd caaishaabay dee weliba arrin kuba badan oo inay radinta barhkood barhka kale iyagoo laakiin daliil ay hayaan uu jiro ay iskuba radiyayeen maaha hawe iyo tashahi iyo ruuxan isku khilaafuun ee waa iyagoo barhka kale kuba radiyayay daliil ay adeegsanayaan iyo daliiloo kale caaishana arrinkan aad buu uguba badayo bal taasi waxay keentay in aimada qaarkood waxaan filaya waa akhar min imaam eh maha imaam keliya akhar min imaam inay kutub dejiyeen ay kaga hadlayaan caaisho istidraakaadkeedii iyo ruduudeedii caynkaadeed waxaa kaba mida kitaab madbuuca dabacaadba la madbuuceeyo uu sarkashileeyo walow kitaab ka horreeya jiro alijaaba fii ma istadrakathu caaishatu cala asaxaaba cunwaankiisu yahayoo welibana amhilo kale ay kitaabka iyo meelo kaleo waxyaalihii uu soo qaadanaye ay inooguba imanayso bal taas iyada way nooguba sugan tahay dee bal markaas arrinka kale muhimkeed marka hore sheegnayna waxyaalahan eeg dadkii kale waa umuuro kolkol dee dadka badankooda raggii kaba qarsoomi kara waa tan iyadii ka warayso iyadaa gacanteeda ugu marisay diybkiibay uguba marisay iyagaa raggii ama ibnu cumar iyo amsaashoo taa waxaa laga yaabaa umuurtaa inaanay ka warheli karahayn markaa in rasuulka ilaahi aswaajtiisii waxay dee waxyaalo badan oo raggu aanay oo afaadishii saxaabadu aanay ogaan karin bay ay ogaanayeenoo ay noo soo naqliyeeno waa ta aan leenahay xikmadan karatu zawjaati nabiyi sala allahu caleyh wasalam xikamteeda ayay kaba mid tahay xadiidkan kalena waa taa iyada waxa weeye qisadu waaba iska mid keliya aan leenahay ama haddii aanay qisadu mid keliya noqono kolley sudantii ixraamka ayaa maydhiyahay labadaba markaa macnihii tarjamadu way noogu sugayn baabu takhliili shacar timaha takhliilinteeda waa timihoo la kala bixbixiyo faraha laga dhexgeliyo si ay biyuhu hagaag hor u gaadhaan oo iyadoo inta la kala bixbixiyo gacmihii qoyan ama fariyo qoyan saynu soo marnay la dhexgeliyo say biyo u gaadhaan guntoodii bal taas buu baabkeedii yahay xataa idaa danna marka uu maleeyo shakhsigu annahu qad arwaa inuu cokiyey basharatahu jirhkiisii ka hooseeyey timaa afaada caleyhi markaa biyaa uu ku shubayo caleyhi cala shacar kale xadiid aynu hore uba soo marray uun ficilkana rasuulka ilaahay uu sameeyeyna waxaan soo ogaanay bal laakiin dee waa fawaa-idii xadiidka unbuu kolba qeyb ka mida tarjamo iyo wixii aan kaba qaadina axkaamahaabuu usoo dhiganaya oo ruuxu markuu u maleeyo inuu basharadiisii arwaana waa min alirwa weeye cokiyey uu bacnaa biyihii kaba dhargiyey deetna haddana biyii si ay hagaag ugu wada gaadhaan uu ku wada shubo timihii korkooda xadaanaa cabdaanu qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa hishaam ibnu curwata can abiyi can caaishata qaalat annaha qaalat rijaashan dhammaan waan soo wada aragnay cabdaanna magaciisa waan soo ogaanay qaalat waxay tihi kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ida iqtasala marka uu maydho min aljanaabati janaabada uu ka maydho macnaha san hore usoo maray wayda sharaca fi liqtisaali min aljanaaba ama marka uu doono inuu janaabada ka maydho waa tan tafsiilkeedii qasala yadayhi labadiisa kaf ayuu maydhi jiray watawada'a waa weysaysanayey wuduu'ahu lisalaati weysadii uu salaada u weysaysanayey oo kale ayuu weysaysanayey uma iqhtasala markuu acdaadii weysada dhammeeyo ayuu maydhanayay uma yukhalilu laakiin dee iqtisaalkii jidhka intiisii kale baabay tani bayaan u tahay ee maaha intuu maydhay dabadeed inuu tan samaynaye uma yukhalilu biyadihi wuxuu gacantiisa uu dhex gelinayay oo uu ku kala bixbixinayu ku kala furfuraya shacarahu timihiisa taasna waa tayn soo marray intuu gacmaha biyo ku qaato farihiisii oo qoyan ama biyihii leh inuu dhex gelinayo timihiisii badnaa xataa idaa danna marka uu u maleeyo annahu qad arwaa inuu cokiyey basharata waa jirhkii khaasatan ka hooseeya timaa ayuu afaada caleyhi ay cala shacar timihii buu dib ugu shubayey almaa biyaha alaaa maraatin saddex goor saddex goor labadiisa gacmood ugu soo qaaday biyi uma qasala waa maydhayay saa'ira jasadii jirhkiisa inta kale ayuu maydhayay waa jidhka wixii uba harhsanaa dee qeybtaa waa maydhay ayuu maydhayay xadiidka hore inuu soo maray kolle xadiid kalena waa inoo soo socdaayoo la arko lafdadan imaka uma qasala saa'ira jasadi inay dee marka la eego xadiidka dambe uu tarjamada kale u dhigan doono lafdadani ay kaga ansabsanayd ama xagga daliil ahaan iyo istidlaal ahaan ay ugaba dhoweyd lafdiga ka inooguba imanayo markaasaan isla eegi doonaa waqaalat waxay tihi caaisha waana sanadkii hore uun qultu kuntu waxaan aqtasilu mid maydhata ana aniga iyo wa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam min inaa-in waaxidin weel keliya ayaanu ka wada maydhan jirnay naqrifu minhu ay naqhtarifu weeyaanoo macnaa waanu ka darsanaynay weliba gacmahooday gelinayeenoo jamiican xaalana annagoo dhan oo dee adigu way u kala horeynayeen kolba midbaa u horeynayay gacmahoodaa ku kulmaya waa umuur aynu hawla horeba soo marrayo baabkii uu dhigtay yudkhilu ljunuubu yadahu fi tahuur waa tay aynu kuba soo marrayo macnaha mar keliyay wada maydhanayeen weelkaa keliyay ku wada maydhanayeen faraqi kolba wax gacmahoodaa ku kulmayay kolba midbaa dee isagu u horeynaya ka kalena waa uga dambaynaya baabu man tawada'a fi ljanaabati uma hasala saa'ira jasadihi walam yucid hasla mawaadici lwuduu'i marata ukhra kani wuxuu baabu man bal wuxuu u baabaysan yahay dikru man shaksi ama cid sheegitaankeed tawada'a weysaysay fi ljanaabati markii uu dee fii qasli janaaba janaabo doonaya inuu ka maydho weysayso weysadii horreysiiyey uma bacdiyeed hasala maydhay saa'ira jasadi jirhkiisa intii kale waa xubnihii weysadae uu markii hore maydhay ma aha waa wixii kale in xubnaha ahayd maydhay walam yucid aan soo celin hasla mawaadicilwuduu'i weysada meelaheedii maydhitaankeedii aan dib ugu soo celin maratan ukhraa mar kale watana bale waa masalo uu sheekhu raximah llahu tacaala xadiidkan maymuuna inooga soo saari doono xadiidkii caaishana kolley way inoogaba sugnaydeen kaba soo baxnay labada xadiidna waa axaadiid aynu hore usoo marray un xadiidkan maymuunana waa ka u badan oo dee malaa sagaal goor in ka badan buu inahan aynu socon inagu soo celceliyey isagoo uun kolba tarjamo gaara usoo dhiganaya welibana intan kuma dhamma ee haddana waa soo celin doonaa un inoo weli meelihii baan kuma jirnaa dee halkii dee uu sheekhu tobanka ku dhawaayo halkan uu ku soo aroorinayay marka wuxuu baabka uu baabaysaa ma cunwaanku yahay ruuxii dee wata aynu soo marray oo inay jidaysan tahay sunnana ay tahay in la weysaysto qabla alqasli walow dee waxa weeyaan haddii uu weyse qabay wey haddaanu weyse qabinna dee weysadiisii kale waa ku kaaftoomi karaayo dee waaba weysadii waajibkayd bay u noqonaysaa haddaba intuu markaa uu weysaysanayo dee ina weysadii baa ka horeysa maydhigii waa tan markii dambe uu dib jirkii u maydhayay weysadii xubnihii uu maydhay sida wejigii iyo labadii gacmood iyo labadii lugood iyo maydhigii horu ku daayay jidhka intiisii kalunbuu maydhay dib ugumuu soo celin inuu gacmii iyo wejigii iyo maydho uula maydho jidhkan uu maydhayo bal taas miyay waxa weeyaan malaasim bay ku tahay ruuxii inuu kol intuu weysaysto oo dee markaa weysadiisii isagoo horreysiiyey haddana maydhigii dib usoo wada celiyo acdaadii oo dhan wada maydho mise waa ku kaaftoomi karaa weeyaan xubnihii hore uu maydhuu weysahaan u maydhay maydhigiina iyagaa u noqonaye jidhka intii kale ayuunbaa u maydhayaayo intaasaa ka gudaysa uu kuba kaaftoomi karaa waata xadiidkan bal markaa imika uu soo qaatay ay wuxuu leeyay waa lagu kaaftoomi karaa intaasaa ku filaanaysa waxba waajibkuma aha laasimna kuma aha inuu xubnihii dib uba maydho bal markaa daliilkeedu muxuu yahay xadiidkan uu soo qaatay oo wuxuu yihi xadaثna yuسف بن عيسى qaal akhbarana الfضل بن muسى qaal akhbarana الأcmaشh haddii aan xadiidka duruqda ama riwaayaadka tobanka ku dhowo inoo soo arooriyey halkanee weliba in yarun ay noo dambayso aan eegno xadiidku acmash buu isugu imanaya waa acmash waxaa ka horeeya laakiin isbedbedelaya oo qolooyin kala duwan ayuu inta ka horeysay kaba dhigaya acmashya waxaa ka dambeeya waa xadiidkan maymuuna can saalimin can kuraybin mowla bni cabaasin can ibni cabaasin can maymuunata qaalat annaha qaalat wadaca uu dhigay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam dee kolley waa loo dhigay iyadaa u diyaarisay saan laftii hore kuba soo maree waduu'a aljanaabati weysada janaabada weysadeedii waa biyihii kuba weysaysanayay janaabaan ugaba weysaysanayo o agtiisii sooba dhigtay fa akfa'a waa foororiyeyoo biyamiinihi midigtiisii ayuu isagoo dee midigtiisii waalkii ku qabanaya weeye calaa shimaali bidaxiisii oo dee muu wada gembiyiine gacan uu soo janjeeriyey si uu bidaxiisa biyi uguba shubo maratayni laba goor uu alaaan oo saddex goor buu adigu maydhay labadii kaf uma qasala intaa dabadeed ayuu wuxuu maydhay farjahu farjigiisiibuu maydhay waa dee isagoo wixii bal dee ka suulinaya maa caliiqa bih uma daraba wuxuu ku dhuftay yadow gacantiisii bilardi aw ilxaayidi ama gidaarkii oo gacantiibuu dhulkiisaa ugu masaxay ama gidaarkii maratayn aw alaaan kole shakuna acmash waataan nidhi uma madmada uu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday waqasala wuu maydhay weja wa diraacayh wejigiisiiyo labadii diraac uma afaada calaa ra'si lmaa waataan nidhi axaadiian ama ka caaisho ha noqoto ama ka maymuune walow kaa caaisho weysadii salaada oo dee ay noqonayso wixii la maydhayna waa la maydhay wixii la masaxayna waa la masaxay laakiin tafsiil ahaan xagga masxu raas kumay soo aroorin weysadani oo dee waxaaba malaa hoos gashay un maydhitaankii la maydhaye uma afaadu calaa ra'si ilmaa uma qasala jasadahu eeg markuu madaxiisii ku shubay ayuu qasala maydhay jasadahu jirhkiisiibuu maydhay uma tanaxaa waa durkayoo faqasala rijlayhi labadiisii lugood buu maydhay qaalat waxay tidhi waxaa odhanaysaa maymuuna faataytu waxaan ula imi bikhirqatin maro ama tuwaal baan u keenay si uu isaga masaxo isugu masaxo falam yuridhaa muu doonin fajacala wuxuu gudagalay yanfudu biyadih inuu gacmihiisii saa biyi uga daadinayo ama saas ugaba saydhayo uun taas muu bilaabay ee iyada maradii tuwaalkii ama khirqadii igamuu qaadan si uu jirhkiisa qoyaankan ugaga baabiyo ama ugagaba masaxo xadiidka kolley dee in badan baa laqbadiisu inoogu badnaatay inuu soo maray ee maxaa cunwaankii tarjamada haddaan eegno weyse way nooguba sugan tahay jirhkii maydhitaankiisiina waxay nooguba sugan uma qasala jasadahu jirhkiisii buu maydhay lafdigan markaan eegno jasadahuna dee inay jirhkii oo dhan ayaa lafdiga cumuumkiisa soo gelayaboo meelihii weysadna ay kaba mid yihiin jirhka intiisii kalena ay tahay marka lafdigii ahaa walam yucid qasla mawaadic lwuduu'i marata ukhra mutadaabiq ma aha waxaa kaga ansabsayn siaan sheegaynayba lafdigaa hore xadiidka caaisha uma qasala saa'ira jasadih lafdiga saa'irna luqada carbeed walow aljamiicna barhkood soo naqliyeen laakiin waa luqad daciifay kaba dhigan ama laga mudan yahaye saa'ir wuxuu yimaadaa bimacna albaaqi oo marka haddaan taa nidhaahno jidhka intii harhsanayd iyo intii baaqiga ahayd buu maydhay iyada xadiidkaas haddii halkan ay tahay imaka dee kaasaaba xukumka aan kaba qaadan lahayno inaanu ruuxu u baahnayn waxba mawaadic alwuduu inuu soo celiyo maydhigii hore u maydhayna janaabadiina dee labadii xadadba uu kaba koryeelaya acdaada intii kale u harsanaydna waa kan maydhay bal taasba weeye laakiin halkan uma qasala jasadahu iyada taasi kuma sugna saa daraaddeed bay kolley a'immadu jawaabo dhowrabay leeyihiinba oo waxa weeye barhkood baa wuxuu kaga jawaabeen oo ay halkan ay yidhaaheen walow arrinku uu kaa yahay laakiin markan curfiga iyo qariinadii xaalka eegno taasaa inoo khaas yeelayso meelihii weysada kaba saaraysa waa ibnulmunayir qowlkiisii barhkood baa waxay iyagu yidhaaheen uma qasala jasadahu wuxuu ku caddaynayaa riwaayadaa horu kuma fasirayaa tan oo uu leeyahay uma qasala jasadahu waxaa loogaba jeedaa uma qasala saa'ira jasadi labadan xadiidka caaisha sidaa kuba timi waa barhkoodna siay iyagu yidhaaheenba oo lafdigii jasad kol hadduu cadaadii badankao dhan wada shamlinayo halkan saa'irkii baan kuba xambaaraynaa lafdigu yaanu kaaba ahaaninbe bal adigu markaa waxay noqonaysaa un kolley cibaaradan ah uma tanaxa faqasala rijlayhi waxaanu labadii lugood maydhin intii hore laakiin acdaadii waa maydhay jidhkana ma raacin baaba inooguma sugan oo tan baa adiguba lagaba odhan karaa inuu uga jeedo uma qasala jasadu inay majaas tahay oo jidhkii oo dhan aanay ahayn oo waxayna tusaysaba cibaaradana uma tanaxa faqasala rijlay waa ka labadii lugoodba oon markii hore aanu maydhinba imaka dib uba maydhay in loogama jeedo in waxa weeye uun aanu dee acdaadii weysada u maydheen calaa kulli xaal waxaan leenahay lafdigaa hore waa kaasoo sariixa uma qasala saa'ira jasadi oo keenayaba acdaadii inaan laguba celin ruuxuna hadduu weyse ka horreysiinayo dee waasna sunnii rasuulka ilaahay ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maydhiga weyse dambena umama baahnaa marka waxaa muhiimo uun dee kolley niyaduna waa tan acmaasha kalaba socda haddii niyadiisu ay weyse uunu ayhayd oonu xadad koryeelkeed iyo rafcaljanaaba aanu markaa laba niyoon dee waxay noqonaysaa weyse hadday u noqotay xadadkiibaa baaqi oo kolley waa u baahanaya inuu dib oyadii niyadii dee bal maalan rafca lxadath ugaba ugaba maydho oo u soo celiyo laakiin hadduu markaa hore uu acdaadaa maydhayo isagoo weysadii si niyeysan niyadiisuna ay noqoto rafca alxadadi janaabada qasrigeediina uu niyeysan yahay hordhacuun hawma noqoto xubnahana loo horreysiinaya sharafta ay ka leeyihin intii kaleba ay kaba leeyihiin dee khaasatan mawaadic alwuduu marka ayiin ou niyadiisaa horreysiiyo uma baahno markaa inuu soo celiyo ee way ku filaanaysaa laakiin bal muhimka waxaan leenahay niyada ayaa kolley biikhtilaafi niya ayaa axkaamtu ay isbedbedeli karta hadduu qasraljanaaba intuu wada niyooday acdaadii weysadun horreysiiyo weysadna waxay hoosgelaysaa maydhigio way u noqonaysaa laakiin haddii arrintu ay noqotay inuu niy weyse unuu niyeysnaa markii dambena uu xubnihii dib uba maydho uu niyadii qasriga markan dambe laba yimi dee markaa kolley xadadkii weynaabuu u baahan yahay inuu kaba maydho ayay noqonaysaayo bal waxaan leenahay ikhtilaafu niya ayaa meeshii soo gelayse waa kan lafdiga hore xadiidka caaisha ayaana kaga daahirsan xadiidkan maymuuno xukumkan uu sheekhu inoo dhigtay xagga marka la eego khirqo inuu qaatayna waa ti aan horeba usoo marray culimada qaarkood baa u dariishaday xadiidkaa hore inuu soo marro muu dooninayo in tuwaaliya waxaa laysku masaxa karaha ay tahay laakiin waa ta aan lahayn waabay u laba timiyo oo kolley la imaatinkan ay laba timi waa si ay horeba ugaba aragtay noqonaysaa karahana taasi ma tilmaamayso bal haba tilmaanto un waxa weeyaan inaan la yidhaaho sunno maahayo taas istixbaab aan lagaba qaadane laakiin arrinkii jawaas waa jiraayo waayo xaaladaa horeaynu soo marray waa waaqicata xaal ba iyadoo ixtimaalaha suurtagala khirqadan wax kuma sugan inuu rasuulka ilaahay u diidayaa suurtagala inuu mutacajilhaa baaba suurtagale inaanu doonin baaba suurtagale ee laakiin bal halkaa lagama qaadanayo karaahe shay jaa-isa weeyo bal dee waxayna tusaysa waa kan rasuulka ilaahay in haddii la leeyay maradan aada ismarinaysaa arrinkuna weyse ahaa ama adigu maydhi ahaa waajib oo cibaado uu ahaa waaba tabaruc can ilcibaada kuba suganoo si aada u daysato wixii cibaadadaada aahaartii cibaadadaada weeye baanay u haboonayn waa kan rasuulka ilaahay gacmihiisiiba iskaga daadinaya iskaba horgufayay farqi umaba dhexeeyo bal markaa waxaan leenahay shay jaa-isa weeye taasoo kale jaa-is weeye xaggana tan kalena waa wax jaa-isa lafti xadiid oo soo or iyadna meesha yimi oo ah gacmihiina waxa weeye ka yeelino walaa tanfuduu biha idinku fa inaha maraawixu shaydaana waa lafdigaas waa xadiida daciifoo iyada aan umuurahan aan qaabilayn ama aan lasoo baaldhigi karahaynbo bal kaa ahaa markaa aada maydhataan ama weysaysataan farihiina saas iyo biyihiisa ah kagaba daadina waa maraawaxdii shaydaanka marwaxadiihi shaydaanke alxadiidu sugan maa xadiida daciifaan leenahay oo ictibaar meelahan ma laha baabun idaa dakara fi lmasiihi masjidka dhexdiisii hadduu ku xusuusto annahu junubun inuu janaabaysan yahay kharaja uu baxayaa kamaa huwa saa uu yahayo walaa yatayamam ma tayamumayo macnaa ruuxii waa janaabaysan yahay dee ruux janaabaysanna markaa masjidkii marka hore lobsigiisii waa kaa dee waa ta aynu soo marray hadduu kaba gudbayo mooye laakiin nagaadi uu ku nagaado dee in loo diidayo isagoo masjidkii fadhiyo janaabadii buu iloobo wuxuu isxusuustay inaanu maydhan oo janaaba korkiisa ahayd wuxuu leeyahy waqtiga caynkaasa toosunbuu isaga baxayaaye lama odhanayo inay kolley waad sii socotaa masjidkii baad sii dhex maraysaa intaasna waad janaabaysantahe horta sii tayamum intaanad bixin lama odhanayo ee saanin buu isagaba baxayaa kolley arrinkanna wuxuu isagu kuba radiyayaa qolooyin sida thawriya isxaaqiyo lagaba soo naqliya bacda almaalikiya oo ruuxu hadduu dee masjidkiiba kuba ixtilaamo bixidna waa u baahan yahay waa kaa sii dhex maraya inuu intaasii tayamumo oo uu tayamo dee mala maalikiyada haddii la yidhaaho iyagu waxa weeyaan un mala dee inagoo kale ama shaaficiyiyo qolooyinka iyagu shardiyay turaab oo kale dee wuxuu ku tayamumaa masjidkiiba ma jirtee kuwan iyagule jidaar baa lagu tayamaya ama dhagxan baa laguba tayamaya intaasi u suurto galaysa sida maalikiyada maqrib oo kale iyaba waxaad arkaysaa masaajidada qaarkood tiirarkan oo kale dhagax yaroo yaallo iska kuunsado marka hore dee ruuxii aad oqoodi waa qariibsadiiyo markaad arag waxay u dhigeenna kolkol way iska soo gelayaan dee masjidkii biyuu leeyahy ruuxii waxaad aragtaa meel xanuunaysada kaagama muuqata ama nabar uu leeyo intuu dhagaxa halkaa yaalla qaato iska fadhiisto ayuubuu gacmii saadiya wejiga marmarinayaa salaadiidaba kuma tukanaya waa maalin dee waa dhagxasaasa maqribiya waa saas ay kuma baanta khaasata maalikiyada iyo de waa arrin aad muddo kolkol inay falam tajidu mabayn biyuhina waa mutawafire inay kabadbadina ay kuma jirta ama tasaahul kale eh laakiin waxyaala saasaa jiro mala dee qolooyinkaasay suurto gelaysay muhimku sheekhu muxuu leeyahy waad xusuusatay ama waad ku ixtilaamtay aayar baxuunuu iska soo maydho wax kaloo korkaaga ih ma jirto wuxuu yihi markaa musanifku xadaana cabdullahi bnu muxamedin qaala xadaana cuثmaan bnu cumara qaala akhbarana yunusu can zuhriya can abi salamata can abi hurayrata cuثmaan ibni cumar ibnu faris waa nin reer basra asalkiisu reer bukhaaru ahaaye kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyo hiqaa weeye cuثmaan ibni cumar ibnu faris alcabdi bal wuxu uhi abu hurayra qaal uqiimat isalaatu salaadii baa la aqiimay wacudilat waa la simay asufuufu sufuuftii qiyaaman xalayin kuwa taagan oo taagni baa laguma simay oo macnaa waa la simay weeyaanoo waa la toosiyey oo dadkii markay kaceen rasuulka ilaahayna halkiisiibuu istaagay hagaag baa laysu taagoo sufuuftiina waa la simay rasuulka ilaahayna shanigiisa waxa ah ilaa sufuufta la simo ay hagaag u joogsadaan inaanu takbiiran jirin war taas bay ahayd shanigiisu iyagu markii de ay soo baxayeyna kolley masaaishan imaamka oon soo bixin miyaa lasii kici karaya taas waa wax kitaabsalaad nooguma dambayse laakiin dee rasuulka ilaahay markay arkeen inuu soo baxayo ayaaba la aqiimi jiray markaasay kici jireen uma kharaja ilaynaa rasuulka ilahay baa may fa kharaja ilaynaa waxaa noo soo baxay rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam falamaa qaama markuu istaagay fii musallahu halkiisi uu ku tukanayey waa halkii uu joogsanayey uu istaagay waa dadka hortoodii uun waa de halkan mixraabkeena oo kale ah oo laga yaaba waqtigaas mixraab go-anba inaanu jirin oo kale dee ma odhanina waa bidco oo kale sa suyuudi oo kale raximahullah dee hadallo uu leeyahay iyo markaa shasaalo uu leeyahay arrintu ay tahay waa calaamo ah tilmaamaysa un maaha iyadu cibaadee tilmaamaysa jihaadii qiblada ruuxii soo galay beledkii aan garanayni bal jihooyinku ay kaba qasayina markuu masaajida muslimiinta yimaado dee jihadii qiblada markaa waa garanaya halkan looba dhigay bal waxa weeye kolley malaa ibnu saaxibu cawn ilmacbuudiya baa qowlkaa suyuudiya baa radiya dee waanay jirtay beriyo dhaweyd mandiqadaynayna xataa masaajido bilaa muxraaba laba dhisay iyadoo loo arkay inay dee ay bidco tahay ama taas oo kale adigu maxalkeedi kolley saaxibu cawn macbuud iyo suyuud iyo qowlkiisaas waa radiyaaye rasuulka ilaahay halkii dadka horteeda ee uu isjoogsan jiray buu istaagay markaasuu marka falama qaama fii musalla ayuu dakara xusuustay anahu junuban rasuulka ilaahay baa xusuustay dee marka dambe ay ka garteen maydhigan isagoo maydho uu soo baxay inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh xusuustay inuu janaabaysan yahay taas buu xusuustay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dakarna kolley lafdigan dakara waa bimacnaa tadakara halkan shaarixa ayaa waxa inooguba iigu suganba waa min adukri laa min adikri waa cibaaradiisi ama wax iskuma dhow oo dikri iyo dukri buu kala dee markaas kale jirto haddii adukru la yidhaaho waa bimacnaa tadakaro waa xusuus uu xusuustay wey laakiin hadday min adikri tahay waa tii sheegitaankahay dakara uu sheegay bay noqon lahaydba waxaasuu sheegay oo min adikri markay min adukr adukr waa daalkoo la damiyo muxuu kasoo jeedaa tadakaruu kasoo jeedaa waana tay imaka halkan inooguma taalo dakara wuxuu xusuustay rasuulka ilaahi maaha wuxuu sheegay maaha ee waa min adukri anahu junubun inuu janaabaysan yahay buu xusuustay faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi kale waxa inoo dambeeya haddii aan la yidhaaho inuu iyagii u ishaaray walow dee rasuulka ilaahay salaad ma gelin hadduu qowl yidhaahana basi kuma sugno waayo salaadda muu xidhan oo waxa weeyaan taas waxa wey waayo way inoo dambaysa haddii aan la yidhaaho iyadoo dee uu ishaarayba ay tahay meeshiina laasimaba ee laakiin waxay ahaydun baan leenahay intaanu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh salaada gelina faqaala lana makaanakum macnaa meeshiina laasimo ku sugnaada uma rajac macnaa saa u taagnaada weeye uma rajaca uu laabmay faktasala wuu soo maydhay uma kharaja ilayna wuu noo soo baxay walxaal ra'suu madaxiisu yaqduru uu tiixayo id biyo ka da-ayaan fakabara markaasuu allahu akbar yidhi fasallaynaa macahu waa la tukanay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka insha allahu tacala kitaabu salaad ayuu inooguba iman doonaa dee axkaamo kala duwan ay kuba sugan tahay ay kaba mid tahay salaadii waa la aqiimay rasuulka ilaahi baa soo baxay iyagoo istaagayba uu galay intii aad u xidhan markuu xusuustay buu noqday wuu soo maydhay uu soo noqday iqaamad lagu celiyey may jirin marka walow ay tahay iqaamadda salaada la aqiimayiyo gelitaankeedu inaan faasil sidaasi u jirin haddana dee halkan mooye kolkol rasuulka ilaahi isagoo hadal kuba jiray oo hadalkii yar dheereeyeyna way noo dambaysaa biidni illaahi tacaalaye bal markaa waxay noqonaysaa uun in inay bannaan tahay in iqaamadii iyo addukhuul fi salaat ay waxyaala soo galaan oo ay dee ama muddo zaman uu soo galo kale dee zamanku duulkiisa iyo yaridiisa curfi unbaabay noqone xadiidka iyada inooguma sugan tahay bal marka umuuraha kale xadiidka inoogu suganna waa inoo dambeeyaane maxalu shaahidku waa maxay rasuulka ilaahay wuxuu soo joogsaday halkii uu dadka kuba tukinayay isagoo janaabaysan haddana waa ka noqday oo muu tayamumin intuu sii baxayey muu tayamumin weliba lebinkoodii deena waabay gidaarkuwa lebin unbaabuha boodhka iyo waxaasba leh uu baxay unoo gurigiisiba u baxo markaa ruuxu hadduu masjidkii ku xusuusataa uu iska baxaya isagoo hurda hadduu ixtiraamo uu baxaya un wax kaloo laga doonaya iyada taasi ma jirto wuxuu yihi markaa musanifku taabacahu cabdulacla can macmar can izuhriyi warawaahu lawsaaciyu can izuhriyi bal mutaabacaad xadiidku leeyahay oo barhkoodna aimo kale ay sanadkooda dhammeeyeen ayaa waxa weeyaan uu halkan inoogu sheegayaa oo waa maxay taabacahu ninka uu leeyahay waa cuhmaan ibnu cumar waxaa raacay xadiidkan ku raacay riwaayadiisa cabdulaclaa can macmar can izuriya marka halkay ku kulmayaan zuhri bay kuma kulmayaan yuunus kuma kulmayaan waa mutaabaca qaasiraat ha yidhaahaan waayo haddii sheekhaaga adigu aad ka warinayso cid kaloo ka warisay oo kugu raacday ay jirto waatay yidhahaan mutaabaca taama muslimna saxiixiisa waxaa ku sugan cabdillahi ibni wahbi oo yuunus kaba warinaya taas baa mutaabaca taamaa sheekh oo aanu halkan kuba ishaarin riwaayadana musnadka axmed bay kuba sugan tahay tanna waa mutaabaca qaasira kol haddii cidda sheekh oo ka dambaysa oo kale wa rawaahu lawsaaciyu can zuhriyina waa mutaabacadii uun oo macmar iyo awsaaci iyo yuunus iyobaa siman awsaacina xadiidka waa ka wariyay zuhri taas isagaa keeni doono kitaabka inooguba iman doontaa biidni illahi tacaala xadiidkan baan yar raacinayaa sababta waxa weeye waa axaadiidii aynu soo maray markaa xadiidkii maymuune baabu nafdu lyadayni min alqusl can iljanaaba intan tarjamada waa tan aan kusoo yar joogsanay waa gacmihii oo saabiyii loogaba daadiyo iyadoo la lulayo min alqasl can iljanaabati maydhigii la maydhanayay janaabo lagaba maydhanayo bacnaa biyihii wixii yar harhsanaayoo kale saas bal laysaga suuriyo xadaana cabdaanu qaala akhbarana abu xamsata qaala samictu lacmasha acmashiyaag intii ka dambaysa waa dadkaaynu xadiidkan riwaayadooda lahaa inta ka horraysunbaa kolba isbedelaysa koluu kuufo ula kaca iyo koluu basro reer marwo ulaba kaca iyo koluu markaa bilaad kale oo reer basra iyo kolba meel buu sheekhu raximahu llahu tacaala qaybtaa hore la maraya cabdaan markii hore buu inoogu jiray abu xamsana waa abu xamsata sukari bay yidhaahaan kolley hadalkiisii macno nacabida mar kale aan adugu yar taaban doonaa nin aad u qiimo badan buu haaye waa nin maxamed ibnu maymuun laba yidhaaho sukarina idhee nisbadan waa sokorta loo nisbeeye waa lixalaawati kalaamihe waa nin hiqa aad uba mudnaa oo kutubta lixdan riwaayo ku wada leh qoladii atbaacu taabiciinta ugu waaweyneydna wuxuu yihi samictu lacmasha can saalimin can kureybin can ibni cabaasin qaala qaalat maymuunatu wadactu lilnabiyi sala allahu caleyh wasalam quslan rasuulka ilaahay waxaan u dhigay biyo uu ku weysaysto ayaan uba dhigay fa satartuhu waan asturay bithawbin maraan ku asturay oo malaa dee intii gidaarku ka celinaya mooye waa qaybtii kale xagga aqalka ayay marasaa uguba asturtay wasaba calaa yadayhi rasuulka ilahay iyada uguma shubayso ee labadiisii gacmood buu kuba shubay biyihiioo faqasalahumaa deeta midig baanu marka hore ku soo qaatay weelkii uu saa ugu yar janjeeriye uma saba biyamiinihi calaa shimaalihi faqasala farjahu fadaraba biyadihi alarda famasaxaha darbigii baa watana uma qasalaha gacantii uu masaxay uu ciidda ku masaxay ayuu maydhay famadmada wastanshaqa waqasala wajhahu wadiracay uma saba calaa ra'si madaxiisiibuu ku shubay waafaada calaa jasadi uma tanaxa faqasala qadamii waa xadiidkeenii uun fanaawaltuhu thawban falam yaahudu maradii muu qaadane fandalaqa waa tegay iska socday dherarkiisii kale waa qaatay wa huwa yanfudu yadayhi oo xadiidku u baabay dee una tusaya inay bannaan tahay biyahan lagu maydhay iyo biyahan waxa weeyaan lagu weysaystay iyo hadduu iskaba masaxa iyo hadduu gacantiisa saa isagaga duugo oo kale iyo hadduu farihiisa saa uga daadiyo waa isla wada midun waa baab kelio inay taasi jaa-is tahay baabu man badaa bishiqi raasi ila imani fi lqusri baabka dambaan gaadhsay waayo xadiidkana waa xadiid aynu soo marro aan u baahnayn inaan ku joogsado wuxuu baabaysan yahay ciddii bal madaxiisa dhinaciisa midig ku bilowday xagga maydhiga oo markan uu maydhayo xagga midig horta horreysisay dee rasuulka ilaahi inaynu tayamunka uu midigaysan jiray tadahurkiisa waataynu hore usoo ogaanay xadaثna khald ibn yaحya qaala xadaثna ibrahim bn naafic can اlxasan ibni muslim can safiyata binti shaybata can caaishaةa xadiidka siduu sheekhuba odhanaya raximah llahu tacala horta khalaad ibnu yaxya waa nin raggii sheekhyada bukhaari raggoodii ugu waaweynaa ka mida abu daawuud iyo tirmidi baa la wadaagsaday xagga riwaayada axmed iyo cijri iyo khaliil iyona way tawsiiqeen si uu muqadimada ku yidhaha taqriibtaa kumuu odhanbe isaga iyo inta ka dambaysay ilaa in caasho laga gaadhay caasho waa reer madiina ahayd asalkeedu reer maka haba ahaadee waana wada reer maka weeye safiya bintu shaybana waa saxaabiyad yar weeyaan xasan ibnu muslimna isaguna waa nin taabiciya oo xasan ibnu muslimna iyo naaq la ydhaaho dee aada u hiqa ah weeyaanba kaas weeye ninkan kale ibraahim naaficna waa nin xaafido hiqa oo isaguna waxa weeye reer maka adu waa reer maka can caaishata qaalat kunaa waxaananidha asaabat markay asiibtay ixdaana midda anaga naga mida dee tanna asalkiisu lafdigu mowquufaba noqdee marfuuc buu xagga xukunka noqonaya waxa daahira rasuulka ilaahay inuu umuurahan arkay ama ay weydiiyeen idaa asaabat ixdaana janaabatun akhadat way qaadaysay biyadayha labadeeda gacmood waa labadan qarfo labada baabaco iyo labada kaf alaaan saddex goor bay biyaha kolba ay ku soo darsanaysay weelkii fowqa ra'siha wasabatu waan qadaranaynaa tan bal markaas waxa weeyaan waanay ku shubaysay oo waxa weeye wasabatu fowqa ra'siha weeye madaxeeda korkeeda ayay saa biyaa ugu shubaysay markay kusoo qaadato uma taakhudu biyadiha gacanteeda waxay kuba qabanaysay calaa shiqiha alaymani waa dhinaceeda midig wa biyadiha alukhraa gacanteeda bidixna calaa shiqa alaysari oo macnaha waa xadiidkeenu soo maray rasuulka ilaahay inay gooba warantay siduu maydhanaya wax shabahayo uune saddex goor markay biyaha soo darsato ay kolna xagga midig bay kuba shubaysay kolna xagga bidix waa tawsiicuun marna dee madaxa iyo bartankeeda si ay dhammaan labadii dhinacba wada gaadho sidaasaan u maydhan jirnay bay leedahay dee taasna waa tii aan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xaaladiisii kaba soo marray inuu saddex goor madaxiisa biyaha kuba shubi jiray taasna waan soo eegnayba tawsiic oo in saddexaasi ay labada dhinac iyo bartanka ay u qaybsanaayeen saddexdan goor ay kaga horreynaysay takhliilkii imakaba aan soo ogaanay ay kaba horreynaysay wallah subxaana wa tacala calaa aclam